بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دير أنكم منه sheekheena ayn caawa matuunahay sheekh maxamed sheekh cumar dirir hadalka isaga ayaa inoo qaadan dhigi doona caawa intii taariikhdu ay tahay toddobiya labaatantii rajab oo bisha toddobaad carabiga kun iyo afar boqol sideed iyo labaatan kuna aadan tobankii bishii sideedaad waa habeen khamiiska oo bacdalmaqrib sheekhu runtii mawduucan uu ka hadlaya waxa weeye mawduuc dabaqaaya qul siiru fi lardi dhulka socod iyo wixii alla ka hadlay mawduuca runtii sheekha ayay noo qalaadigi doona waxay waxaynu soo oga jeednaa bal wixii uu ku soo arkay sheekhu muddadii ay casradii noo ka saxaayeen ee uu maqnaa oo konton bisho gaaraya afreetar ukijunaysa horan ka dhoofay yurubna runtii uu soo maray gaalo ka mid a markaa wixii uu soo arkay mahama uga dacayan iyo wax dugma aha laakiin wixii uu soo arkay bal meeshaa waxa yaalla ummaddaas waxay u baahan tahay waxa ay ku wanaagsan tahay xaqiisna ma deena inaynu ka hadlaynaa inuu sheekhu inoo soo bandhigo nin sheekhaa tegi tegey yurub wuxuu tegey maraykan rasuulku saa ka qoray abika alati ra'aytuha abika marayka kacan bal orada alati ra'aaha shayk ayaga shacalaha inuu sheekhu waxoogaa inoo sheego qadarka maqribka iyo xisaaga ka dhexeeya sheekha ayaan kusoo dhaweynayaa asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa aynu wax yar ka odhan doonaa kelmad la xidhiidha socdaalka aan ku tegay wadamada kooban ee ka mid ahaa galbeedka wadamada macusta imika waxaa aada u badan oo inala jooga dadkii soo xagaabaxay oo ay ku jiraan dhallinyaradii culimmada ahaa iyo aqoon-yahankii mar walba waa laga yimaada dadka had iyo jeer yimaada ee weliba culimmada ahay halkan ay muxaadarooyinka inoogu galaan laakiin tayadu malaa waxaa laga yaabaa inay kaga yaro duwan tahay nin mardhoofa oo meesha markaa ay ugu horeysay wadamo kale waan tegay laakiin galbeedka dareenkiisa oo ka duwan daraaddeed ayaa mawduucan inaan wax ka idhaahdo mawduucu kolle shaaki ugu badan doona iyo warbixin uun sababaha aynu ku doorannay waa dhowr arrimood ta u horraysa weeyaane dadkii walaalaha halkan sii joogay iyo dadkii aan u tegay labada mid waliba waxa uu odhanayaa warbal ka waran meeshii eraygaasi wuu badan yahay eraygaas wuu soo noqnoqday dadka xaggaa lafdigooda markii aan la joogay waxa ay dareemayaan maadaam qofkani ahaa qof yaraha hadli jiray oo waxyar wacdii jiray wax kolle yaro indhaindhaynaya isaga ka duwanoo meeshu ay ku cusub tahay inuu dareemi karo wax aanu isagu dareemayn markaa su-aalahaasi way soo noqonaya sheekhow maxaad nagu aragtay maxaa kuugu yaab badnaa maxaad nagu baraarujin lahay iyaga way ka soo noqnoqonayeen maxaa u adageed naga dardaari lahay walaalaa halkan sii joogayna war meeshii haddii aad ku cusbayd oo aad tagtay maxaa aad ka odhan lahayd iyo bal ka waran ka warankii inay noqoto war malaha loo wada dhan yahay oo dee nin walba gaarkiisa wax loogu sheegi kari maayo way igu hawl badatay taasina kii yar xiisaynaya inuu cadjalad ka dhagaystaba way iska roonaatay taasina waa tu labaad bay ahayd ta saddexaadee muhiimka ahi waxa weeye dadku dad badan baa meesha usii socda oo soomaalida ka mida guud ahaanba waddankeenna lix iyo tobankii sane u dambeeyey qaxoontigaasi muu badnayn laakiin labadii sane u dambeeyey ayaa aynu dareemaynaa in dadku ay sii tegayaan galbeedka iyadoo ay dhacday dadka qaarkood inay ku dhinteen saxaraha libiya eryadeeda inan baa maalin dhaweed la ii sheegaya halkaa dadkii ku dhintay ka mid ahayd markii meydkeedii lasoo helayna iyadoo tawafto halkaa ku qomboftay qolfoofkeedii waxaa laga soo saaray shan kun oo doolar oo jeebka ugu jiray shan kun oo doolar afar booshari bay ku furan lahay burca iyo hargeysa mid kasta ahaade lacag baabay ka dhargi lahay lacagtii reerkoodii baa dib loogu soo celiyey wakhti aan fogeyn mar aan burco tegey waxay reer burca ii sheegeen waa siday odayaasheeda ugu yidhaahdeen dhallinyaradu macnaa culimadu lixdan qof dad ku dhowaa habeen walba ka baxa eriyadan mara jidkaa dheere ilaa suudaan iyo libiya iyo iyagoo doonaya meesha a maqasheen halkii jasiiradii laamaduusa ee talyaaniga ee la odhan jiray marba intaasaa ka soo dhacday inay halkaa ka boodaan qofku marka uu gaadho libiya ayuu waalidka la soo hadlayaa wuxuu leeyahy halkaasaan go-doon ku ahaye waxaad ii soo dirtaa lacagan ku soo noqdo marka uu dee waalidkiio khalkhalsani warkaa maqlo geel buu soo xaraashaya halihii yaraa reerka u joogay buu soo xaraashaya lacagtiibuu halkaa ugu shubayaa idan iyana mid kasta ha ahaadee soo noqon maayo qofkii horay buu kasii soconaya waalidkiina wuu khiyaameeyey naxdintiina wuu sii badiyey dooni buu halkaa kasii qaadanaya way dhacday dumarka qaarkood si ay u tagaan halkaa inay caruurtoodiiba ka tageen mid lix caruura ka tagtay mid toddoba caruura ka tagtay oo ninkii intay kaga dhaqaajisay caruurtii ay socotay oo la yidhi waxay iyadoo heblaayana dahabkeedii weliba sii ammaanaysatay mid kale kasii ammaanaysatay dahab badan oo daynna ku jartay ninkii iyo reerkii ayay kasii baxaysaa adisababa arrintaasi badda iyo beriga iyo hawada intaba dadkii waa ka socday sababtu iyagu waxay ku odhanayaa shaqola-aan iyo waxbaa jirto oo wadankaa markii hore rajo badan laga qabay imikana wuxunbaa isku dhalaalay oo dhaqaaliibaa xumaado quus baa jirtay ku odhanayaan wax kasta ha ku sababeeyaana arrintaasina wakhtigan dambe way badan tahay isxambaarka laftiisu si kalau haddana u dhigmayo mararka qaarkood dumar baa halkan rag ka guursada markaasay xaggaa u qaadaan oo ragga qaarkoodoo dee madaariska wax ka dhigaya iskaba culimo ahaa inbaad maqlaysaa ninkii hebel gabadhba xaggaa kasoo guursato fiise usoo dirtay kadibna ninkii hebel ee sheekh ahaa uu dhaqaajiyeyba ilaa qaarkood anigaba ay iga shakiyeen ay yidhahdeen adnama islaam baa kusoo kaxay waaya cafa raalliga ahaada waaya taasina waa mushkilad runtii soo korodhay arrinta saddexaad waxa weye naseex aynu isku leenahay dacwadda aynu wadno iyo dadaalkeenu waxa uu ku salaysan yahay xadiidkii nebiga ahaa wa nusxu likulli muslim bayco iyo heshiiskii islaamku nebigu la galaya calayhi salaatu wasalaam nin asxaabiya markaasaa waxa uu leeya waxaan islaamkaan kugula heshiinaya waxaan kugula heshiinaya qof wal oo walaalkaaya oo muslinaba rag iyo dumarba inaad u naseexayso waaya waxa afraadoo sabab o ah inaynu kelmaddan soo qaadanno safarka laftiisa oo loo baahan yahay inaanu safarkaagu noqonin safar hunguriya ama safar dalxiisa laakiin cibradiisa uu yeesho xikmada carbeed baa waxa ay leedahay man yacish yaraa kaiiran walaakin man yusaafir yaraa akar qofka wakhtigiisucimrigiisu dheeraado wax badan buu arkaa ninkii reer xamar waa kii yidhi cimrigaagoo dheeraaday geel dhalayna wuu ku tusaabuun marka qofka cimrigiisu dheeraadaa wax badan buu arkaa laakiin qofka safra ayaa wax ka sii badan arka qur-aanka markaynu noqonana safarka in waxun laga faa'iidaysto ayaa uu ina faraya suuratu naxli baa ilahay waxau hi fasiiruu fi lard fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin bal socda dhulka oo waxaa eegtaan dadkii ilaahay beeniyo cidhibtoodii siday noqotay suuratu naml fasiiruu fi lard fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin bal dhulka socda oo dembiilayaasha cidhibtoodii siday noqotay eega suura rum qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibat ladiina min qabl kaana akaruhum mushrikiin marka nusuusta la eego sida ay culimmada u sharxayaan waxa wey in la barbaro caalamka oo la eego ummadihii halaagsamay iyo dadkii baaba-ay ee ilaahay rogay bal raadkoodii si dadku ay ugu cibro qaataan oo taariikhdaa xun aanay mar labaad dib ugu noqonin laakiin kolkaynu si kale u eegno ama aayadda lataaifka ku jira waxaa ka mid noqon karaa kuwii mujrimiintaah iyo kuwii mukadibiintaah cidhibtooda eegabaa ilahay wy macnaha cidhib xumada iyagoo ifkiiba joogoon weli aakhiraba la gaadhin iyadoo weli ilaahayba aanu rogin oo ay nool yihiin gaalnimadoodii iyo ijraamkoodii cidhib xumada ay ka dhaxleen in muuqaalka ay caalamka ku reebtay iyo cidhiidhiga ay naftooda ku hayso iyo iimaan la-aanta xumaantay leedahay in halkaa wax badan laga dhadhamiyo iyagoo noolboon weli la halaagin iyaduna socodka wax lagaga faaidaysan karo wey waxa shanaad oo sababaha ka mid noqon karaa inaynu dadkeenna guud ahaanba u sheegno xukumka halkaa tegidiisa tegidda halkaa la tegayo dadku marar fara badan su-aashaa wuxuunay soo dhigaan iyagoo halkaa jooga culimmada aad bay u weydweydiiyaan sheekhow wadamada gaaladoo loo soo qaxo iyo joogidda halkan bal ka waran su-aashaasi wakhtiga ay ku habboontahy waa imika intaanay dadku tegin ee meeshii aanay caruura ku dhalin eenay reera ku guursanin eenay ku xididaysanin ayaa su-aashaa iyo istiftaagaas fatwadaasi wakhtigaasay habboonayd laakiin wakhtigan dambe dee qofkiiba uu ku dhex jiraaba marka taa laftigeeda inaynu ogaano xukum ahaan maxayse xagga shareecadda oo dadka lagu baraarujiyo oo haddii wax ilaahay uu kugu ibtilayo kugu bato laysuma dhiibo laakiin mar walba mowqifka shareecadu waa inuu cad yahay oo dadku ay ogsoon yihiin kii tegaiyo ka aan weli teginba arrinta lixaadee sababi karta kelmadan in la yidhaahdaa waxa weeyaan inaynu khadawaadka iyo tallaabooyinka bulshadeennu ay qaadayso inaynu dib u eegno waayo dadka xilku uu ka saaran yahay waa innaga wixii ka yimaadee dhibaato ah walaalaheen kuwa halkan joogiyo kuwa halkaaba waa waxay soo gaadhayaan dhammaanteen sidaa daraaddeed in la qiimeeyo war dadkii gudaha maxay soo kordhiyeen dadkii debadda maxay soo kordhiyeen maxaa mushkiladaha jira mustaqbalka maxaa inagu iman kara ila cumar baa wuxuu lahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu xisaab waa lagama maarmaan waaya marka saa darteed kolka aynu kelmadan ka hadlayno waxaynu ku koobaynaa uun marka hore dadkeenna halkaa jooga laakiin wadamada gaalada iyo waxa meeshaa faa'iido yaalla iyo khasaaraha iyaga xaggooda ku jahaysan kama bogan karno laakiin tani wuxuunay ku saabsan tahay jaaliyadda ama ummadda halkaa inaga nool bal gaar ahaan wixii khayr ay leeyihiin way leeyihiine wixii dhibaha haysta inaynu wax isaga sheegno oo iyagana wixii lala sixi karana lala saxo innaga laftigeennuna aynu ku baraarugsanaano taasi waa taa weeye had iyo jeer marka qof la qiimaynayo sida innagoo nusuusteenna ka faa'idaysanayna aad bay u habboon tahay khayrkiisa in la sheego oo aan la dafirin lagana dulboodin faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara saasuu nasku ina baraya khayrka iyo sharka khayrkuu soo horraysiinaya dadkeenna halkaa ku nool wakhtigan dambe markii ama xoolaha la joojiyey ama shaqooyinku ay liitaan wax badan runtii way taageeraan dadkeenna ilaahay khayr ha siiyo hana ka abaalmariyo wax si caama ay usoo diraan dhaqaalo ahaan iyo wax reerahooda ay ku soo biiliyaan dakhliga u badan way soo xareeyaan waxaana la odhan karaa kuwa guduhu inta ay bixiyaan in kasii badan iyo xilka kuwa gudaha saaran xil kasii weyn ayay isa saaraan qofka halkan laga yaabo inuu shaqaysanayo si aan wax loo weydiinin ayaa ka halkaa wax loo weydiiyaa si aan kan telefoon loogu dirin ayaa ka halkaa telefoon loogu diraa si aan qaaraanka halkan looga ururin si ka badan baa halkaa looga ururiyaa arrin jirta weeye taa aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin waxa labaadoo ay ku ammaanan yihiin mujtamacaadka tegay meesha ah waxaa la odhan karaa waa dadka ugu adadag xagga diinta dadka had iyo jeer ummadaha islaamka jaariyada halkaa u hijrooday meelo badan oo ay kala waabanayeen inay xijaabka la galaan ayaa dumarka soomaalidu ay xijaabkii la galeen oo ay wax ku barteen oo ay ku shaqeeyeen markaasaa dadkii dib u hakanaya ee ama eshiyaanka ahaa ama eeraanta ahaa ama carabtaba ahaa iyaguna ay ku dhiiradeen ay yidhaahdeen show mabda'aaga haddaad ka run sheegto wax badan baa kuu socon karaya markaasaa qaarkood laga codsaday inay xijaabka dhigaan qaarkood laga codsaday garhka inay iska xiraan markuu qofku idhaahdo dee labadaasi hadday ii tidmaan waxaan iskaga tegayaa shaqada waayo iskaga wad baa la leeyahy waa lagu tijaabinayay taasi waa mid runtii dadku ammaanay ay ku leeyihiin waxaa kaloon aad u ammaani lahaa dadaalka ay sameeyaan dhallinyarada culimada ah ee u dhaqdhaqaaqa diinta iyo dacwadda masaajidada ay dhisayaan iyo shirarka ay dadka u qabanayaan oo kuwan aan tagnayda ay ka mid ahaayeen iyo sida ay carruurta qur-aanka ugu dhigayaan dadkaasii fakanaya rag iyo dumarba cidda dabada soo haysa waa iyaga marka rag iyo dumarku iskhilaafaan ama jaaliyadu iskhilaafaan iyagaa loola noqdaa waa kaalintii dowladda iyagaa ku jira kaalintii safaaradahay ku jiraan marka wax badan iyagaa xalliya iyagana waxaynu leenahay jazaakum allahu khayran allah idinka abaaliyo intaa kadib halkan waxaynu ka duulaynaa marka wanaaggaasi waa jiraa badani oo markaynu waxyaabaha sheegayna dee dadku kama sinaa mushkiladaha haysta qaar way ka sinaan karaanoo waa kuwa lagu hayo mushkiladaha dadku uu sameeyana in ka mid ahoo weliba aan badnayn baa samaysa ummadda meesha ku nool markaa kuma camimayno mana lihin dadka badan baa sameeya laakiin waxa la ydhaha wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa haddii in yare ay samayso arrimahan aynu ka hadli doonno waa laga yaabaa inuu cudurkaasi sii faafo faafo oo qarniga saddexaad ama labaad uu cudurkaasi gaari kara maanta hadduu in yar ku kooban yahay waxaa kale aynugu baraarujinaynaa arrintan oo afeef aynu ka dhiganayno une wixii khayrihi waa inoo xaasil khayrku waxba kuma yeela sharka u toogahayn ayay yidhaahdaan soomaalidu xudayfat bnu lyamaan saaxibu siri rasuulillaahi radia allaahu canhu xudayfa wuxuu leeyahy dadku nebiga waxay weydiin jireen calayhi salaatu wasalaam khayrka anigu wuxuuna weydiin jiray balaayooyinka iyo sharka may ahayn jacaylaan jecelaha laakiin makhaafata an yudrikani waxaan ka warwarsanaa inuu sharkaa iyo balaayadaas ay soo gaadho marka sharkaas inuu dadkeennaana ka yaraadabayn jecelaha inagana aanu ina soo gaadhin kii tegi lahaana uu ka hakado sidaynu u baraarujinaynaa waa sidaas weeye intaa markaynu ka nimaadno mashaakilka ama duruufta dadkaa haysta dhowr dhinac baynu ka abbaari lahay aan ka horraysiinna horta dadku inuu qurbo ku noolaado oo uu kala maqan yahay waxay ka mid yihiin dhibaatooyinkay ka mid yihiin in dadku uu wada joogo oo halkii ilaahay uu ku abuuray intii ehelka ahayd ay wada joogto nicmooyinkay ka mid tahay in adiga iyo reerkaagii iyo ehelkaagii midibo meel uu ka dhaco iyaduna dhibaatooyinkay ka mid tahay waa laga yaabaa dadku taa inaanay dareensanayn la yidhaahdan waa reer hebel imisaa horta maraykanka ugu maqan ingiriiskana imisaa ugu maqan skandinafiyankana imisaa ugu maqan wallahi haddaa way iska ladan yihin kol haddii intaa midba inaan u jira ama inani way iska ladan yihiin maxay ku kala aadan yihiin maxay ku kala nool yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha iyo asaasiyaadkiiyo tiirarka ay leedahay isagoo ka warramaya waxau ihi man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha qofka waa bariista aaminan fii sirbi isagoo nabadgelyo haysta nabadgelyada waa shay aad u qaaliya fii sirbi ehelkiisana dhex jooga caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo ummadiisiibuu dhex joogaa qofkaas nabadgelyana u haystaa mucaafan fii badan waanu caafimaad qabaa cindahu quutu yawmi masaariiftiisiina u haystaa intaa kol hadduu haysto waxaba la moodaa in adduunyadii loo soo afgambiyey oo aan waxba ka maqnayn nicmadeedii rasuul nabiguu dhigaya eg calayhi salaatu wasalaam marka haddii aabihii hooyadiina halkan joogaan shantoodii carruur ahaana qaanadaha adduunyada ay kala jiraan qofkii nooc waxa ka maqan deganaansho ah warwar buu dareemayaa tilefoon iyo waraysibaaba kharash badaniba uu kaga baxayaaba haddii mid wax ku yimaadaana sideebuu u gaadhayaaba arrin aad u adag wey marka taasina horta qurba joogga iyo kala maqnaanshahaasi dhibaatooyinka ayuu ka mid yahaye kama mid aha nicmooyinka markaynu intaa ka soo gudubno dadka markay halkaas tegeen ama ay u qaxeen ma odhan karno waxay doonayeen ama dacwaday faafiyaan oo dadka gaalada ay ula tegeen ay yidhaahdeen war inkaynu iskaxaysano raggeenna iyo dumarkeenna dadka cadcadkee meelaha jooga aynu diinta ilaahay gaadhsiinaye islaamaha iyo odayaasha iyo dhallinyaradii raggeenna iyo dumarkeenna halkaa inageeya waan filayaa inaan malaha dadku dee qof qof qalbigiisa taasi waa ku jirtaaye taa loo badnayn waxase dadku u badnaa in baasha adduunyada la yidhaahdo la raadiyo oo qofku haddii ama nabadgelyadu kasii noqotay ama dhaqaaluhu war inuu halkaa wax ka soo kordhiyo adduuna adduunka noocaas ma soo kordhay dadku siday wax u helaan dariiqadeebay ku helaan taasna wax yar aynu ka tilmaami lahayn marka hore ummadda waxaa dhib badani uu ka haystaa kala saaridii xalaasha iyo xaraamta culays badan baa saaran innagu markaynu halkan joogno maqaaxidaad gelayso iyo dukaankaad gelayso midna ma tidhaahd waxba ma eegeegtid hadaad u badantahe waxaad tidhaahdaa wartalow egaspire dhayt miyuu yahay dhaytkiisu ma jiraa mise waa caadi baad odhanaysaa wixii cabaysan wixii kalena koob shahaisi ama nafar bariisa umaad odhanaysa iyo wasla riliga halkaa waxaa ii muuqanaysa dadka howl badaniba inay ka haysato dukaankeedaa iibin jiray xalaasha iyo hudheelkeedaa horta aan doofaar lagu kalinayn gawriciisuna caadi yahay xalaashana lagu iibiyaa taasi baaba horta la daydeeya mid aadun habaysanoo wax badanoo dhaldhalaalaya ka muuqanayaan ayaad odhanaysa omaad kan bayna gelisida wuxuu kuohanaya waa mukhbaarad khamrigaa lagu cabaa ama kan doofaarkaa lagu iibiyaa dadna muddaaba horta daydayaysaanba meesha xalaasha lagu iibin lahaa waaya iyo hilibkii xalaasha ah halkee laga helaya hilibkii oo laga yaabo inuu yahayba xoolo ayaa dadku waxay ka warwarsan yihiin war sidee loo gowracay neefka halkaasaa laga tooganayaabay ku odhanayaan saca dabadna marka meel buu marayaa isagoo naftiiba ay kasii baxayso maskaxdiiba dhimatay ayaa mid halkaa taagan uu mindi ku yaro wadwadaya waxaan weydiiye ma dhaqdhaqaaqa neefkaas mma dhaqaaqayabay ku odhanayaan ugu horeyba wuu soo dhintayba waaya firkadaha jiray ka mid tahay digaaggana waxsaa kasii daran bay u sheegayaan in uu yahay maaragtay gawriciisu marka kala saaridda xalaashii xaaraamta iyo iska ilaalinta wax khamri uu ku jiro ama doofaar uu ku jiro ama xaaraan ay ku jirto tacab badan baa dadka ka haysta xagga shaqooyinka shaqooyinka had iyo jeer ama qofku uu xafiis ku maamulayo ama shaqaale cadaan iyo madowba lihi ay hoos imanayaan dadku uma badnaa aad bay ugu yaryiintaa qaybta waxbarashada iyo qaybta shaqooyinka qofku officer uu noqonayo meel maamula intaa skandinafiinkaan arkay aad bay ugu yaryihiin laakiin dadku waxaad arkaysay iyagoo u badan shaqooyinkan laga yaabo qaarkiin haddii aa maaragtay maqashaan in waxaad odhan lahay waabal iska daataa hebelow waxa maalan su-aalahay ka soo dhex baxaysay taasi qaarkoodna waabaan ku arkaya oo ka shaqaynaya waxay qaarku odhanayaan sheekh waxaa dadka qaarkood ay xaadhaan halkan marka doofaarka la gowraco sariibadiisa ayay maydhaan oo dhiigga ay ka maydhaan oo qurunka ay ka nadiifiyaan maxay noqon kartaa qaar kale waxay ka shaqaynayeen in la xaadho shaarica shaarica in la xaadho oo dadku isbiibarra ay noqdaan oo dhar astaan intay gashadaan dadkii soomaalida ahaayoo halkan wada xaadhaya aada arkayso qayb kale waxay aada ugu howlanaayeen iminkana la lahaa aad baa loo dhiiriyaa xadaanat lmuslimiina walmarda walmajaaniin dadka gaboobay iyo dadka buka iyo dadka waalan ee gaalada u badan meelaha lagu xanaaneeyo odayaasha iyo habraha gaboobay ee gaalada ah ayuu qofkii soomaaliga ahaa ka shaqaynaya marka uu kuwaa ka shaqaynayo dabcan raashinkiibuu siinaya raashinkaa waxaa laga yaabaa inuu mararka qaarkood dee doofaarka ku jirayo ile isaga waa raashinkiisii arigiisii wey doofaarku eh inuu khamrigii siinayo waxa uu kuleeyahay balkaasaan sheekh xafaayadda ka bedelaayo kawar habar kaafirada ama oday kaafirahoo risan iyo lisan uu ku dhaco yaraaday ayuu kuleeyahay kaasaanu xafaayadda ka bedelaa ku mushahar qaadanaayo kawar ninkaagii reer hebele laalneeraha ahaa malaha oday soomaaliya adigoo doondoonta ama dee wax saa ku dhaama ayaa dhaami lahay waayo weliba mushkiladahay leedahay bay ka mid tahay si ay dadkan hanka weyn u bahdilaan ama qofkan muslimka sheeganaya mararka qaar bay dhacdaa inay dumarkana odayaasha u diraan raggana dumarka ay isweydaariyaan oo la idhaahdo kaasaad ka shaqaynaysaa haddaad diidda shaqo malihi ama mushaarku siin mayni qofkii bukayna waa saas oo kale iyo kii waalaca waaya waa dhib runtii jira oo qofkii uu ku odhanayo wixii aan siinayabaa hawle iga haysataa nadaafadoodiibay hawleha iga haysataa aniga laftigaygii baa cidhiiri dareenaya qaar kale waxa ay su-aalaha ka keenayeen waxaanu ka shaqaynaa ama aan ku hawlanahay sheekhow bal xalaal iyo xaaraankayta aad ii sheeg jire meelahan baararkii khamriga lagu cabo marka ay dhammaystaan ayaan anugu nadiifiyaa ama ururiyaa quraaradaha quraaradaha ayaa nadiifiyaa waa dadkii khamriilayaasha ahaa ee khamriga cabayay ayuu qofkani u adeegayaayo oo alaabtoodii soo nadiifinayaa quraaradahana waa la iibsadaa marka quraaradihiina intoon qaado ayaan ku celiyaa warshadii khamriga samaynaysay oo quraaradaa laftigoodana suuqbaa iigu jira iyo lacag marka quraaradaa masnacii laga iibinayo iyo kan sakhraamaya loo shaqaynayo bal iyana ka war dadka had iyo jeer la yar majeeranaya waxaa ka mid ahaa tagsiilayaasha oo yar cibaadadan mararka qaarkood xor u ah wakhtigu doono joojin kara laakiin iyaga laftigoodina waxay ka cabanayaan wakhtiga shaqada ugu badani ay jirto waa markaa ay gaaladu isu tegayaan iyo markaa ay jimcahooda iyo khamiistooda oo sabtidii axadda ah ay soo sakhraamayaan iyo nin gabadh wata iyo waxaasaan ayaan maaragtay ka shaqeeyaa maxay noqonaysa waxaa kaloo ka shaqeeyaa buu kuleeyahay dukaan baan iibiyaa ama subermarket dee subermarketkii iyaga hilibkii doofaarkaa u yaallo oo caadi u ah iyo khamrigii marka taasaanu iibinaa dee miiskii baa lasoo marinayaa marka qofkii baan kaashkii ka qaadaya doofaarkii ka iibinaya khamrigii baan ka iibinaya bal ka waran sheekhow waaya waa madaakisha iyo meelaha wax ka soo geli karaan dadka ama xirfadahoodu marar badan ay maaragtay jiraan dadkaa walaalaheenay halkaa jooga mushaharka la siiyo hadduu gaadho masalan saddex kun oo dollar waxa sida qaalibkaa laga qaadaa boqolkiiba soddon ama boqolkiiba afartan cashuur ah marka kun dollar wuu ka go-aya oo cashuur buu go-aya guryahooda aad bay u qaaliyiin iyagoo weliba yaryar oo nicmooyinkan aynu haysanay fiilooyinkan waaweyn aynu dhisanayno lagama yaqaano meesha waa guri yaroo dayiqahoo isasaaroo yuuban kaasi baa kun dollar laga qaadaya kunka soo hadha meeshuu ka soo iibsanaya alaabtaba boqolkiiba shan iyo labaatanba cashuura laydhkiiyo biyaha iyo telefoonka iyo kaarhka baska ama tareenka marka laga jaro saddexda kun waxaa usoo hadhaya qofkii toddoba boqol ama lix boqol intaa iyo masaariiftiisi baa isku soo hadhaya waxa uu isku dayaya qofkaas haddii uu dadaalo dadaalo qofkii saddexda kun qaata boqol buq dadka halkan uga soo diri karaa ama waxa uga dhigmi karaaba wax aad u yar buu noqonaya si kale haddii loo dhigo waxa la isku dheeli tiray qofkan dakhligiisa iyo kharashkiisa dadkan waxaa loogu talagalay inay noolaadaan waxna cunaan wixii maaragtay xayaatadoodu ku soconayso waxna aanay dhiganin sidaa daraaddeed baa qofku hadduu akownkiisa xooga lacagay ka soo buxsamaan la weydiinayaa meesha uu ka keenay waanu naqaanaa waxa aad qaadatee waxaana xagee kaaga yimaadeen waa inaanu helaa waaya qofkii haddaba marka uu doonayo inuu wax kororsado sida loo fareen gareeyo ama loo dhigay noloshiisa waxa wey inuu deyn qaato hadda dhaqaalihii loo tegay meesha idinkuna dadkan ka sugaysaan oo dabada sii maroojinaysaan ayaynu miisaamaynaa qofkii markaa wuxuu isku dayay inuu dayn qaato dayntii waa dayn caynke waa dayn ribe leh hadduu aqal dhisanayo ama qaadanayo aqal iyo hadduu gaadhay qaadanayo iyo waxbarashadii dayn baa saaran dayntaas maaha dayn caadiya waa dayn badan biiraysa sanad iyo sanad iyo sanad way biiraysa dayntaa waxaa laga yaabaa isagoon bixinin inuu ama beeshangalu gaboobo ama naafoobo ama dhintaba siduu dayntaa ugu jiro guriga iyo gaadhiga iyo waxbarashada ka raaxday waay waxaa dhacaysa kii markaa aan dayntaa qaadane wixiisa yar iskaba biirsadee waxwadwada inaanu ka fakan karaynin baankii ribowgiga ahaa ilan wixii yaraa u haystay guriga ku haysan maayo waa inuu akown samaysta akownka baanku la tacaamulaya waa baan ribowiya oo sistamkii ribada ku shaqaynaya waaya waxaasoo dhamm waxa weeye qofkani meeshuu ka shaqaynaya iyo wixii uu soo helayba xataa waxaa uga soo hadhay saa darteed bay habboon tahay in dadkaa culayska laga yareeyooo aynaan odhaninun hebel baa dhoofay oo doolar qaato oo halkaa joogeen war wax soo dir oo aan kuyuu loo gelin taa waan ku talin lahaa dadkaa masaakiinta in looga naxariisto telefoonka faraha badanleh dhinaca markaynu ka soo gudubno xagga waxbarashada haddii la odhan lahaa war meesha jaamacadaa laga helaa iyo dugsiyo sare iyo aqoon qarbiya oo shahaado wanaagsan leh dhib badan baa ka haysta dadka marka u horeysa waxaaba dhib ka taagan yahay in shaqooyinka waxbarashada wanaagsan sida injineerinka iyo caafimaadka iyo heerarkaa fiican inay dadku ku soo baxaan aad bay isaga yar tahay bal inuu qofku gaadho heer jaamacadeed ama hadduu jaamacadda ka baxana number wanaagsan shahaadada la siiyo ayaa naadira siay noo sheegeen dadkii ku hawlana halkaa ama ku jiray qofkii waxaa lagala dagaalamaya mustawa jaamacadeed inuu gaadho hadduu gaadhana waxa loo hoos loo dhigaya darajadiisa waxaa lagu qorayaa number haddii uu sidaa ku shaqo tag dib loo soo joojinayo oo la odhanayo qof daciifa iyadoo weliba mustawihiisa aqoontu ay aad u wanaagsan tahay oo aqoontiisu ay fiicanta siiba haddii qof dhaqan iyo diin haysta laga dareemana hoos baa loo hakinaya taasina wax jiro weeye waxaa kaloo dadku ay ka cabanayaan mashaakilku su-aalahoodu ka muuqanaya iyo fatwada ay maaragtay in badanna weydiinayeen wasiilooyin xaraama baa loo maraya waxbarashadii wasiilooyin aan caadi ahayn ayaa loo maraya hablihii waa isdhex fadhiisanaya oo dee wax la kala soocayaa ma jiro iyadoo tani iska faydfaydan tahay ayuu inankiina ku baarkingaraynaya dhinaca ku haya ama tan kale inantii dadaalaysayba inankan qaawan baa agteeda fadhiya waalidka qaarkood waxay ka cawdeen caruurta iyo sida ay nooc munaafaqada ah u baranayaan wuxuu ku leeya waxaan arkay waxyaabaha warwarka igu abuuray inantaydii qaangaadhay oo marka aan geeyo iskuulka dugsiga sare maalan iyadoo xijaaban baan geynaya iyadoo asturanoo makadeedu qarsoon tahay baan geeyey marka aan ka libdho intay iska siibtay shandada gashanay dabeedna fasalka waxay fadhiisanaysaa iyadoo dhanka qaawan ama dharkii aan ku ogaa aan gashanayn halkeedaasay iska wadaysaa saasay kula rafiiqaysaa kuwaasoo waxay kula dhiganaysaa nuse saacaha kula cunaysaa iskuulka lagu joogaya goordhow marka ay soo baxaysa ii soo xidhanaysa oo dhakadii ay soo qadanaysa markii caruurtii la yidhi maxaa sidan u dhacay ila waa nooc munaafaqada waalidkiina sibuu ula dhaqmaya kuwa kalena waxay yidhahdeen diiqadba aabbana la geliyey oo marka la arko annagoo asturan saasaana loo wara eegaya tan dhakada maxaa ka galay ama maxaa kaga jiray ka qarinaysaa dabeedna qofkii cuqdad buu dareemaya bal dadkan isu egaysii ardayda ah ee aad waxla baranayso iyo saaxiibadaadan taasay kaga ururaysa waaya waxa mushkiladuhu ay ka haystaan dadka waxbarashada ama dhinaca tacliimta dhinaca sharxa jinsiga innagu had iyo jeer haddii waxbarasho lagu jiro oo culumta sayniska qofkii loo dhigayo dabcan si adablaba loogu dhigaya oo niweynima ay ku jirto oo anshax iyo aadaab fiican leh macalinka udhigaya waa macalin aan diin lahayn oo gaala kadib marka uu sharxayo isutaga ragga iyo dumarka iyo xubnahooda iyo si dee caadiya buu sharxaya mararka qaarkood in muuqaal lagu tuso ayaa laga yaabaa arrimahaasoo aada u qaliica oo dhallinyarada dhibaato weyn ku haya sida ay maaragtay qirayeen wadamada qaarkood waxaa ikhtiyaar ay u leeyihiin waalidku xiisada diinta kiristanka in ardayga laga saari karo wadamada qaarkoodna waa waajib lagama saari karo xiisada diinta kiristanka marka ardayga la siinaya ama ha yaraado ama ha weynaado heer kasta ha loogu bilaabee lagama saari karayo waa inuu fadhiyaa daruuri wey xiisada diinta dee ilmihii yaraa marka lagu daldalo lix sano toddoba sano sideed sannadood xiisadaa lagu wado maxaa kasoo baxaya maxaa ka soo baxaya xaashi cad weeye xisaskii la siinaya diintii kiristanka iyo ciise iyo umacaanayntii diinta kiristanka ayaa ku jirta wax badanoo laga cabanayabah waalidka qaarkood waxay ka cabanayeen dhinaca waxbarashada caruurtu had iyo jeer marka ay joogaan iskuulka halkaasaa lagu siiyaa qadada qadadii waxaa lagu darayaa doofaarkiibaa lagu daraya oo hilib looga dhigaya sandwijkii iyo wixii la isku soo hagaajinayay raashinka ahaa loo qaybinaya ardayda waalidka qaarkood way ka dagaalameenoo waxay yidhaahdeen waa xaaraan oo cuni mayno laakiin maxaa dhacay dee muslimiinta isku mid maaha sida akraada ciraaq iyo muslimiinta qaarkood ayaa iska miisanaya bahalka oo iska cunaya sandwijkii bahalkaasi uu ku jiray caruurtoodii siinaya kadib gaaladii waxay ku leeyihiin adiga muslimnimadaadu waa mid maxaya kaniba muslim buu sheeganaya waa kula midoo wuu cunayaae wax doofaar iyo raashinuu kala saarayaa toona ma jiree adiga taada waa mid maxaya dabeedna waalidka dhibaato badan ayay arrintaasi ku haysaa inay ka saaraan carruurta iskuulka intaa raashinka ah ee uu cunayo ayaa kalifsa mararka qaarkood skandineftinka kuma badna laakiin ingiriiska dhib badan baa ka haysta waalidka xagga carruurta oo ilmihii baa loo baqayaaba ilmihii waa loo baqayaa in ama lala fakado oo intoo jidhkiisa la sarrifo sbeer baad laga dhigo oo camaliyad lagu sameeyo intoo meelaha lagu gowraco ama lagu sameeyo xumaan inan iyo inan mid kasta ha ahaadee xumaan lagu sameeyo inankiina liwaad lagu sameeyo inantiina sina lagu sameeyo oo lala baxsadaa markaasi aan iskuulku bixinaynin ilmaha ilaa waalid ka soo qaado waalidna u geeyo waa carruurteen halkaa iska soconaysee meeshay doonaan ka dhacaya dhibaatooyinka jira ayay ka mid tahay in carruurtii cuqdad nafsi ay ku dhacdo oo uu arka dadkan cadaanka ah ee muddada dheer uu wax la dhiganaya soo wada noolaayeen isku af noqdeen inuu isagu ka hooseeyo ninbaa wuxuu ii sheegaya ama isku xaafad nahay oo jarmalka jooga caruurtiisu carruurtaydu marar badan bay weydiiyaan buu idhi aabbo oo inaguna goormaynu caddaanaynaa macnaha dadkii o dhami aabbo waa kana uu wada cad yahaye inaguna aabbo yararku waxay sugayaan talo heer marka la gaadho lagu cadaado shan iyo toban jir ma labaatan jir aabbo inagu goormaynu cadaanayna markay yidhaahdaanba waan ka naxaabuuli carruurtaa yaryar waa cuqdad nafsiya oo ku beermaysa ubadka ubadka waxaa mushkilad badan ku haya telefisyoonka oo marka uu guriga yimaadana toban saacadoodna xaggaasaa lagu haynaya guriga marka uu yimaadana telefisyonkii buu qaadanaya daawanayaa janarku doonaa buu eegayaa waalid wanaagsan oo dee dadaalaya oo si fiican wax ugu sheega mooyaane waalidka kula booda ee si adag ula dhaqma ee xikmadda tarbiyaddu ay ka luntana arrintaasi waxay gaari kartaa macallimiintii iskuulka kadibna culays baa la saari karaa waxaa la leeyahay xaq buu u leeyahay ilmuhu kuu doonayo inuu daawadee diiqada ka daa waxaa dhacda mararka qaarkood in lagu dhiirigeliyo inay saaxiibaan inamadi iyo habluhu odee iyaga isaga caadiya oo inankii inantii ay saaxiibaan taasoo ay u tusinayaan nafsaaniyaadkooda iyo caqliyadooda iyo caafimaadkooda inay dawo u tahay inuu inankiina inan la saaxiibo inantiina inan oo la isku lamaaneeyo mushkiladaha waalidku uu ka cabanayay bay ka mid ahay masaaraad marka carruurta loo sameeya soo yar dalxiisayaan waxaa la geynayaa kaniisadii kaniisadii baa la geynayaa markaasaa taariikhdii diinta nasaarada iyo kaniisada iyo waxa lagu haya iyo halkaasaa loo ammaanaya markaasaa dee dadku isku mid maaha qofna ka warhayaa oo laga yaaba intuu ka reebo inuu hawli ka gaadho qaarkoodna in de ubadku halkaa uu iska socdo uu ku daayo dalxiiska kolkaa u baxaya qaawanaantiibaa iyaduna jirta iyo faydfaydaantii dee inaba iyo hablaba la wada faydanayay waxaa dhib badan ay u ka haystaa carruurta markay jaamacadda galaan waxbarashadii maaha bilaash ribo ayaa saaran intaasoo sanadoodba waxbaranaysa sanad walba intaasaa lagu saarayaa waxbarashadiisii waxa wax lagu barayaa amaah ribo leh waa amaah ribo leh oo hadhowta markuu shaqeeyo laga goosan doono ka taa diidana de waa inuu iska tago oo aanu waxbarashada helini gurigiisa iska fadhiiso mushkiladaha ii muuqanayay bay ka mid ahayd dhallinyarada iyagoo labaatan jir ah heerka maasha alla ragga halkan jooga la-eg inamiyo hablaba in aanay garanayn af soomaaligii oo mararka qaarkood muxaadaraadka aan dhallinyarada la soo ururiyey u jeedinayo loo turjumayay oo mid kaga gurubaa garabaasiinaya afkii halkaa ayaa markaan af soomaaliga ku hadla isaguna luqadii norwayska ama dhaanishka ayuu ugu sii turjumayaa war dadkani marka ay wakhtigan garan laayihiin af soomaaligii goorma ayay luqadoodii baran doonaan dadkoodii siday wax u fahamsiin doonaan waalid ka mida dadka halkaa joogaa masar ayuu yimi oo carruurtiisiibaa dhowr meelood ka yimi saddex meelood saddex wadan isma afgaranayaan qolobo qaar ingiriiska ku hadlaya qaar wadamada kale luqadooda ku hadla inta ay guriga la joogeen isagaa u kala turjumayay markii uu ka baxay uu ka noqdu caruurtii walaalaha isaga tegay laakiin dee wadamada dhowrkaa ka yimi ummadaha ahaa way safgaran waaye kadibna waxay yidhaaheen odayga yaraae wanaagsanaa ee inoo turjumi jiray xaguu tegey waa aabbahoodka ay sheegayaan maxaa ka soo socda dadkaa waaya waa dhib weeye qofkuna haddii ummadiisiiba aanay isfahmayn dee ummadda ay isfahmayaan ayuunbuu wakiil ka yahay mashaakilka dhinaca qoyska dhinaca qoyska waa meelaha ugu adkaa xagga mushkilada meelaha ugu adkaadeen qoyskuna sida la ogsoon yahay waa xabad labana oo mujtamaca waxyaabuhu ka binaysmaya ka mid a xabadda labankii markay adagtay gidaar adag baa soo baxaya si fiicanna loo dhigo xabadda labankii hadday tahay xabad baaba ama aan jirinba gidaarba dhismi maayo waxa iska yaran hadiyo jeer guurka halkeennanba wuu yaryahay laakiin halkaana wuu kasii yaryay muddada intaa leega kontomeyada ku dhow maan arag wax isaroorsanaya waxaan filayaa haddii suuqa aroosku uu badan yahay marunbaa la odhan lahaa wadaado halka xaflad aroos baa ka jirtee kasoo qayb gal taasi aad iyo aad bay u yaray waxa uu ii sheegay nin sheekhahoo culimada masaajidada mid ka mida wax ka dhigayay laba boqoloo hadlood baan hayaa buuli su-aalahooda ugu badani guur bay igala hadlaan buuli in inabadii ay dayacana ay guursan lahaayeen wax guursadana uma haynagu aniguna waxaan ku de xagga iyagaa waa ku dayacneena allah idin maciino waaya waaya ruuxa dumarka ah waa laga yaabaa in halkan sida ay u dhaqmayso si ka adag ay halkaa ninka ula dhaqmayso wax masaariifo ay uga baahantay maadaama aanay jirinee ay heli karayso hadduu ka gooyo inay dowladdii ka qaadato inay murankiisa iyo laga yaabo hadaladiisa u sabirto dee dad ilaahay ilaaliyo wanaagsani way badan yihiine laakiin dumar badan baa sida kuwani ay u sabrayaan maadaama ninkii aanu masaariiftii siinaynin oo xabad weynoo caruurtii ka mid ah unuu ka mid yahay ay lugta ku laadaa ama marada u tuurtaa taasi waa dhib jira waxa mararka qaarkood dhacda in la isku dayo niman gaalaba ay isku dayaan qofka iyo qoyskiisa in ay kala dhex galaan nin odayaasha ka mida magaalada copenhagen la yidhaahdo weliba masjidka aada ugu xidhnaa dadka aada ula dadaalayay ayaa wuxuu ihi reerkii baan isku dayay inaan raro oo aan la baxsado markii aan u tegay qoladii kamuunka kamuunku waa kelmadaha halkaa aan ka soo bartay baa hayde malaad ma wada fahmaysaane waxa weeye qolada biilka bixisa oo halkii localkii qoladii dowladda hoose biilka bixinaysa ijtimaaciga bulshada qaabilsanayd wey qoladaasoo dadku aada ugu xidhan yahay ayaa ii yeeday oo waxay yidhaahdeen maxaad u celinaysa wadankii ma degana saasuu ya saasuu yahay markaan isla soo taagay war meeshan anigaa go-aansaday inaan reerkii celiyo waxa la ii diray buu i dhakhtar cilmu nafsiga yaqaano oo bal eega inaan waalanahay iyo iyo inaan miyir qabo ilaa adugu kontameeyo daqiiqo ayuu waraysi la yeelanaya u dhakhtarkaas markuu arkeen inaan caafimaad qaban wuxuuhi arrinku keligaa kuguma ahee waa inaad u yeedha xaas xaaskii baan u yeedhay xaaskii baa lagu akhriyay ilaa waa shaydaan gacanta wax ugu haya oo sawir bani aadam leh afrika annagaa ka warhayna soomaaliyaanu ka warhaynaa maanta warbixin nooga timi shalayba warbixin nooga timi balaayadaasaa ka dhacday balaayadaasina wayse soo daba haysaa miyaad ku noolaanaysa islaamtii ila qaadatay inaanu gurno oo bedelan oole odayow adigu haddaad tegaysa aday kuu taallaa ayaa igu soo noqotay halkiibaa reerkii igaga baaqsaday marka wuxuu la hadlayay niman soo guuraya waxaa maalmahan aynu imika joogno laba ninoo midna reer gesiya midna reer burco ayaa midna toban caruura la soo fakaday midna sagaal caruura oo macnaha maxaaska ay soo wada guurayaan kuwaasuu lahaa war aniga soo fuqi kari waayo mushkiladaasa igu dhacdo iyadii baa layga faramaroojiye bal idinku allah haydin saacideen sii socda buu lahaa marka waay waxaa mushkilada qoyska in fara badan burburisay fatwada loo doonayaana ay aada u soo noqnoqonaysay wadaad kasta oo cusub oo yimaadana aada looga raajiciyaa bal inuu waxuun ka neefiyo waxa loo yaqaano sabaraytka sabaraytku waa kalalulasho kalalulashaaynu odhan karnaa iyo kala laalaa qoyskiibaa gaaladu ay leeyihiin wuu kala lushaa waana kala laalaadaa mana wada joogo mana kala tegin waa nidaam iyagu dhigteen oo ay yaqaanaan marka qoysku wada joogayo markaa uu kala degan yahay ninkiina meel degan yahay ooridiina meel degan tahay xoogaa qaxwo ah ayaa kordha oo gaaladu ay kordhiyaan hadafkay doonayaanba ha ka lahaadeen hadday doonayaan haba kusii ibtileeyeen marka waxbay isu qaban waayaana isku dhammaato sidaynu hore usoo sheegayna masaariifta ayay leedahay warsabaledkaasaynu galayna hebelow hebel baa galay oo reer hebel baa galay oo reer hebel baa galay waxbay biiriyeen oo daar bay hargeyso ka dhiseen ama meel hebelaayo ka dhiseen waxaan adiga ku haystaa waa maxay marka dambe sii adkaysa waxay leedahay sheekh hebelka ina wacdiyaaba waa ka ku jira reer sheekh hebelba way ku jiraana diintan aad haystaana garan mayne sabaraydka inoo qaad sabaraydka hadduu ninkii sannado badan la ciirciiro oo marka dambe uu iska qaato waa halka qumburadu taalle wax ka qarxayaan goordhow waxaa khiyaamada laga qaaday gaalada iyadii waxay doonaysaa inay maamusho isagiina wuxuu doonayaa inuu yuu maamulinbe maamulka barkii yeesho isagu difaacbaabuu ku jiraa wuxuu leeya me aan bar ku yeesho anna waxuun baan ku leeyahay ne waxba kuma lihin halkaasaa meelaha lagu kala dhaqaa kolkii hore way isyeelyeelaya isyeelyeel baa markii hore loo kala degay laakiin runtii bay tegaysa oo wixii lasoo qaatay baa lagu kala tegaya qoyskii burburinaya mushkiladaha waxaa ka mid a arrintaa maal sabaraytka oo kale dhinaca ingiriiska sida dadku ay aada uga warramayeen isaga wax caadi ay xaggiisa usii socotaaba inay caadi noqoto qofka wadaadka ka wacdiyaya sabaraytka eele waar sidaa waxba ha ku ceeshina sidaa gaalada khiyaamaha uga qaadina sidaa ha u kala degina furiin bay noqonaysaa warkani wuu cusub yahay baa la odhanaya waa lala yaro yaabayaaba mushkiladaha u waaweyn bay ka mid ahay runtii burburka qoyska waxaa mushkiladaha sababu ahaa waa tan dhaqaalaha uune in la isku khilaafo xagga aqaaribta yaa wax loo diraya dadkiisea wax loogu diraya iyaduna ay xaggii reerkooda tidaa waxbaan u wadaya isaguna xaggan kale dabeedna halkaa qarax ka yimaada marka taa waxaan odhan lahayn bal si aan reeruhu inoogu marmarsoonin ha laga yareeyo xilka xilka ha laga yareeyo oo weliba inantii heblaayoy soo dir bal ka daa waa intay waxu dhintaabe waaya mushkiladii xagga ragga ragga qaarkood yay badnaaninbe ayaa weli waxay ku ibtilaysan yihiin waxaan inaga laynagu ibtileeye qaadka la idhaahdo qaadka halkan aad arkayso beri dhexdeer baan weydiiyey sariiflayaasha intee u sariftaan baa ku lacagta jaabka laba boqoloo kun bay idhahdeen maalinta oo doolar ayaan u sarifna hargeysa bal ka warran waddanka inta kalena ku dar soomaaliya waxaa la tilmaamaa hal milyan oo dollar in uu ka baxo oo maaragtay lacagta ajaadka loo sarifaya maalintii bishii soddon milyan sanadkii maxay noqonaysa kun iyo laba boqoloo milyan wax aada u cajiib badan weeye kii baa la sitaa waxyaabaha igu yaabaddaa waxaa ka mid a magaalada maalma la yidhaahdo ka tirsan sweden ayaa waxay ka warbixinayeen waxay dhahan waxaan warjaadku sidii ku yimaadaabaane waxay dhahan deglaanu leenahay degle deglaha waxaynu maqli jirnay dhowr iyo siddeetankii markii jaadka la joojiyey ayaa qofku intuu degta jaad ku soo qaato ama isa soo miineeyo wax miinayn la odhan jiro meelahan soo gashado rag iyo dumarkii ayaa dabeedna meel unuu geli jiro wuxuunbuu iska soo guri jiray intaasoo minjood qofkiioo shishlaanbaa intaasoo minjood iska soo guraya hadhow yaraanaya marka waxay yidhahdeen deglo kaafiraanu leenahay oo mid gaalabaa noo soo xambaaro iswidhishka ah ayaa noo soo xambaara jaaka kadibna meel baan la gala halkaasu kaasaa noo soo xambaara waxaa la kiraysanayaa nin caddaana jaadkii loo kiraysanaya dhib buu ku hayaa waktigii hooyada caruurta u lahayn lahaa iskuulka ka soo kaxayn lahaa uu garab qaban lahaa tarbiyadooda ayuu iska marqaamaya meel iska fadhiisanaya hooyadiina way la silcaysaa caruurta kadibna halkaasaaba laga yaaba qoysku inuu ku burburo qayb kalena dee waata la yidhahdo beertay galeenba beerta beertay galeentu waxa weeya wuu ka shubayo mukhadaraadka ayuu ku isticmaalaa meelaha lagu yar nasto waxyaabaha had iyo jeer dhibka ku haya qoyska uma baahan untii in laga fiirsado iyadoon la xaaraantinimaynaynin waxa ka mid a guurka labaad iyo saddexaad iyada qudhigeeda marka loo dhabagalo waa waxyaabaha kale eriyey bay ahayd rag iyo dumarka ama qoysas badani ku burbureen ninkii wuu dadaalaybuu reerkii halkan u keenay laakiin kolkuu adkaysan kari waayay buu halkaa mid kale ku guursaday tii halkani markiiba way soo raraysaa maciyaalkii halkaasay ka degaysaa dabeetna ifur bay isla soo taagaysaa iyada tuuro aniga ii tali arrinku halkaasu taagan yahay waaya ama halkanuu mid ku guursanaya tii halkaasaa dabeedna cerkaa maraysa taasina wax badan ayaa iyadana dhibaata ay ka taagnay waanay habboon tahay runtii in waa midho gunti iyo qaar geede ba laga fiirsado sidii hawshaa la ysu waafajin lahaa sharcigu waa xalaaleeyey laakiin xikmad in la isticmaalo marar badan khilaafku wuxuu ka yimaadaa qoyska gabadhii oo ama ruuxii dumarka ahayd oo fiiso soo dirtay oo ninkii halkan ka qaaday ku tacabtay geysay halkaa kow dabeedna uu uga amar qaadan waaye ama ula jaan qaadi waaye sidii ay doonaysay waa fiisadiisa soo daba socotay ee ragga qaarkood ku yididii la fiicnaa iyaduna halkaasay dhibaato badani ka timi waribalow dee anigaa ku keenay saa darteed waa inaan ka taliyaa dakhliga reerka soo gelaya anigu nin baan ahay oo qoysku anaa xukuma maye maye qiriyo qir meesha waxaa ka soo baxay in caruurtii dadkaa ishaysta iskhilaafay ee qoyska ah ee ixtiwaa ku samayn kari waaye camalkii reerka hanan kari waaye inay burburaan dabeedna ka dhex qaadaan gaaladu caruurta nin waxaan arkay ooyaya runtii oo nin weyna waliba dadkii mas-uuliyiinta ahaan jiray beryii hore waa ilmaynaya marka su-aasha i weydiinayo waxa uu leeyahay caruurtii caruurtii waa la qaatay yaa qaatay gaaladiiba qaatay shan bay ahaayeen shantii markii aanu iyadii isaseegnay qasab baa la igaga furay caruurtii la qaaday iyadiina nin bay la saaxiibtay anaa arkay ninkaasi isagoo guriga iyadii la jooga anigana boolisku waxa uu iga mamnuucay inaan ka soo agdhowaado guriga masaafad intaa la-eg haddaanu soo jirsado xari ninkii wuu ilmaynaya ma kari karo wax uu sameeyo oo runtii dee inuu qarxo cadho uun mooyaane wax kaloo tallaabaha u qaadan karaa ma jiro burburkaasi waxa uu keenayo khilaafkaas in furiinku bato furiinku halkeenanba wuu badan yahy lakiin halkaana uu ka sii bato furiinkaa badani wuxuu keenay in dumarka laftigoodiina ninkii ay kula tartamaan guurkii way dhacday waa la iga sheekeeyey macnaha waxay isku dayaysaa inaanu ka horguursanin iyadu isagu inaanu iyada ka horguursan iyadu ka horguursan marka berri maanta kan la guursado saa dambena kaa la guursado kal kale lagu sii xigsiiyo macnaha muddo aan dheeraynba rag badan ay udhaxayso waxaa dhacday qaarkood iyagoon cadad bixin marka ruuxii dumarka ayadoo weli cadad bixin oo mid kala guursado mushkiladdii markay sii korodho qaarkood baa marka ay isjiiteen ee silic iyo darxumo ay isla mutaysteen nin kale iska guursatay iyadoo laba furinba qaarna ajaanib bay la dhaqmeen intaasoo dhammi waa mushkilado qoyska ku yimi runtii waaya dadku ummadaha kale ama jaaliyadaha kale si uun baad moodaa in ay u yar urursayiin oo muddo dheer ay soo joogeen oo wax loo dadaweyn karo oo ama dowladi ha dawayso ama madaxda jaaliyada wuxun loo naqnabo waaya dhinaca akhlaaqda meesha dee la joogo waa dareemi karaysa meelaan diin islaam laga dhaqmayn shicaarkooda iyo calaamadoodana aad moodo qaawanaanta marka akhlaaqdu meeshaa waxaynu odhan karnaa qaawanaantu waa shay iska caadiya marka wadankaa la joogo hadday madarasada tahay iyo hadday telefisyoonka tahay iyo haddii ay meelaha bana fagaarayaasha ah ee la isugu imanaya ay ti waa meesha aad arki karayso ruux dumara oo qaawanoo telefisyon ka soo baxay waxaa taanigiisii iyo garan bahalka yaraakay shaligiina aan gashanayn telefisyoonka markaad guri timaado inaga bakti baa la odhanaya taas ha iska baktiisnaada inta sheekhu joogo oo hadhowta miyaa la siraadaya markuu sheekhu tago bal inoo siraada bahalka aan warkii jasiira iyo wax ka eegne meel sheekhow balaaya ka soo baxay wax balaayo iyo baas baa ka soo baxaya waxa guriga yaalla waa waxaas wey dhallinyaradii ood arkaysaa iyagiioo surwaal bay gashadeen dabadii qaawan hoos dhowrideen hemiqow baa la yidhaahda nin ka mid ahaa maaragtay dadka halkan ka tegay baan su-aaluhii weydiinaya waa kuya surwaalkiibaa halkaa dabada dabadan inta kala jeexan baa banaanba xagga dambu ka riday surwaal gaaban sida kale wey markaa waxaan ku adeer nin odayaa marka uu arkay anigoo saa u yaro eegayo ka jeesanaya ayuu hi adeer surwaalka kor u qaado dabada qari markaasuu hi mee jilibkaa banaanaanaya haddaan xag kor u qaado jilibka ayaa banaananaya marka dabadiibaa waxaa kala saalan jilibka waa nooc moodo ah nooc loo labisto ayay noqoto laga yaabo halkanna in aad ku aragtaan yarilka soo xagaabaxay qaarkood waxa dhacda mararka qaarkood meel baa la iibsatayay magaalada maalmo anagoo joogna halkan gidaarkan shishadiisa ama meesha yare iliiradan dhexmarta waa meel si caadiya dadku uu isugu qaawiyo dadka qaawan baa isugu tago waa la yskaga dabaashaa waana lagu yaro laydhsadaa marka meelaha qaarkood baa aada la iiga duwayayo lalahaa wadaadka bal indhuhu iyo aada uga sii wasakhoobin nin baa markaa wuxuu iiga warramay wuxuu idhi nin aanu saaxiibno hebel la yidhaahdo ayaa yidhi warbal meeshanaan maanta ka jibba keenaya wuu galay buui markii uu albaabkii maraya ayaa kii receptionka fadhiyadaa ku yidhi dharka halkanaad sulanaya wax asturani meesha ma galeen khaanaddaa iskaga ridoo markaad soo baxayso ayaa aad gashanaysa dabeedna wuxuu ihi markii aan muriyo gacan iska dhigay kiibuu uga warramaya ama kiibaa iga warramaya ee aan halkii wada sudhay dharkii siduu u dhan yahay in yar socday ayaa waxaan arkay dadkiio isoo wareegayau wixii meesha fadhiyey oo iyaba intooda badani qaawanaayeen oo isoo wareegaya markaasuu dee show iimaankii siin waayey intaan halkii dhaafi kari waaye ayaan dib u soo noqdayo markaasaan gashaday bui dharkaygo degdeg baan uga soo baxay maaa halkaa waa sii dhaafi kari waayey bu damiirkiiba isiin waayey de isba muxuu ka doonay marka horeba shaydaan iyo kibirunbaa dabada ka wade waa magaalo dhexdeedba waxaas ku nooyi dad muriyo gacanoo sidii kamaa bada'na awala khalqi siduu ilaahay ku bilaabay markii ay dhasheen ayaa halkaa lasgu bilaabasugu imanaya waataa ilaahay u leey inhum ilaa kalancaami bal hum adalu sabiila inhum ilaa kalancaam nicmoolaydaa ilahay uu ku shabahay subxaana waaya mushkiladaasi runtii xagga akhlaaqdu waa mid aad iyo aad u khatar badan waxaa meeshii imanaya tawraan uljins dhallinyarada halkaa ku nool bal ka war madarisadii taa tahay telefisiyoonkii kaa yahay shaaricii kaa yahay marka qofkii dhallinyarada halkaa uu joogo cunno kala nooca oo khudrad badan leh oo tamartiisa iyo hamadiisa kor u qaadaysa marka uu cunayo maxaad u malaynaysaa qofkaas de naftiisii qofkii inta uu xejin karaa intay noqonaysa qof ilaahay ilaaliyey mooyaane khatar badan ayaa ku soo jahaysan qofka sidaa darteed baa nin sheekha wuxuu ii sheegay hablaha qaarkood buul ma aha wax badan laakiin waa tiro kooban ayaa waxay dhacdaybayna hooyadood inay kondom shaxaadeen ee hooyo caaw xaggaasaan u kacaya bal kondomkii iibi bal ka war kondomka waa laydiin sharxiya markii aynu inaguna diidanaynaynu lahayn halkan wax ka soo degi karo wadanka soo geli karaa ma jiro ayay islaantii halkii kariimka ka weydiisan lahayd ayay weydiisanaysaa waxa bata ijhaabkii ijhaabku waxa weeyaan ilmihii la iska soo rido denmark dowladdu tirakoob bay samaysay tirakoobkaa waxa ay yidhaahdeen dadka ugu badan ee ilmaha iska soo ridaa waa ajaanibka dadka ajinabigaa weeye nambarka u badan waxaa noqday soomaalida eeraantuna way ku xigtaa bay idhahdeen waalidka u yeedhaana waxay idhaahdeen qaar badaawiya baad tihiinoo badwaanahe hablihiinna waxaa bartaan sida kondhomka loo gashadee la isaga ilaaliyo waxaan calooshooda galayeen balbara bay idhaahdeen ma aha ka daaya iyagu ma laha sinada ha iska daayeen iyo waxa ha iska wateene laakiin bara un sida la ysaga ilaaliyo marka waxay ku dacwayeen waxaan annaga kharash bay nagu joogaan kolba mid unbaa iska imanaysa oranaysa iga soo xaara miyaana annaga lacag naga gelayn oo dhakhtarkaa kharash naga baxaynin war iska basriya bay leeyihin iska wateen laakiin kondomkii waxaasaa saas u sharxa waxa dhacay weyo iclaamkaa laga sii daayo waalidkaa intoo loo yeedhay waa lala shalay oo laleeya hablaha dee tilmaama uun tilmaama say isu farsamayn lahaayeen say u farsamo socon lahaayeen waayo waa mashaakil runtii waxaynu markaa masal jaaliyadda had iyo jeer baakistaanta iyo eeraanta iyo turkida iyo arrintaa xal bay ka gaadheen ilmuhu marka uu gaadho baaluqo lixiyo toban jir toddobiyo toban jir marka uu gaadho habluhu halkaa inta badan waxaabay tilmaamaa waqtigii ay fuqahadu sheegi jireen sagaal jir iyobay ku qaangaadhaanba habluhu oo xaydka ay ku helayaan ku baaluqayaan marka haddaba ilmuhu heerkaa soo gaadho dugsi sare inankii inanta isu guuriyaanba halkaa jooga qofka waxaa loo samaynayaaba guur midna carruurtu iyagoo yaryar oo iskuulka dugsiga sare dhiganaya ayay xaas iska dhoodaanba hadhow jaamacadda iyagoo carruur laba iska dhigtaanba mushkiladda xalkaasay u sameeyeen soomaalidu taa way samayn kari laayiin waxyaabo badan baa ka hortaaganoo qaarkood waxa ay dareemayaan ilmahan ilaa uu jaamici weyn noqdo dababta cagta haw dhigo qaarkoodna hablo iyo inamo iscalmaday oo isjeclaaday waaba isu diideenba anigoo annagoo reer hebela kaasi laga guursan maayo keligayaba ismaanaan guursan halkaaga iskaga ega aabo kaa waxba ha guursanini dabeedna inantii maxay samaynaysaa marka kii kufkeeda ahaa ee muslimka ahaa loo diiday guursan lahaa dee gaalbay iska raacaysa waaya mushkiladda intaasoo dhan kasii daran khatartana inagu haysaa waxa weeye caqiidada caqiidada dadku marka waxaa lagu akriyo ee waxa uu ku kobco runtii shayaadiintaasi wax ku akhriyayso su-aalaha ka imanaya su-aalo aada u khatar badan weeye su-aalaha ilaahay kaa weydiinayaan ama rasuulka kaa weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam ama diintaba kaa weydiinayaan wax badan baad madaxa qabsanaysa ad yaabays rasuulku soo carabun mu ahayn qofkan murtadka maxaa loo dilayaa diinta ka baxa soo iska caadi maha soo tan gaaladan kaleba iska joogta su-aalo aad odhanayso dee waxay ku taagan yihiinba mabaadidii islaamka iyo nusuustii xaggii cibaadada cibaadada marka la eego jawiga lagu nool yahay diinta meesha laga haystaa waa diintii nasaarada inkastoo iyaba aanay u haynin nafo ay iskaga tegeen haddana dee ma ogola masaajid intoo si caadiya loo dhiso minaaradihiisa laga edaamo marka adaanka shayga la idhaahdo halkanaad kaga tegaysa uguna soo noqonaysa meel aan laga adaamaynin oo kildi ayaa lagu adaamaya ibriiqmamala jirta beri hore laga soo baxo maka la joogay masaajidku way sabeecadiisu daakhili ahaadaan laakiin inay khaariji noqdaan lama ogola intooda badan hadii laga tegi waayo meel malaha ingiriiska oo ajnabigu ku badan yahay dadka muslimiinta ah ayaa ogolaya laakiin skandanefiyanka guud ahaan hoos baa loo adaamaa meesha lagu tukanayo masjidka lagu tukanayo waa in sameecadu daakhili noqdaan adaanku dabadda uma bixi karo waxa la odhanaya waxa meesha laga yaqaanaa waxa la idhaahdo cid kastoo loo marmarsanayo waxa laga yaqaanaa waxa la idhaha jaarkaa kaa cawday kiis marka lagu soo oogayo ee masaajid la xidhaya ama madarasad la xidhaya ama aqal lagaa saarayo wuxuuna la odhanayaa jaarkaa kaa cawday sidaa daraaddeed waa lagaa saaraya waa lagaa xidhaya meel baan muxaadaro sidanoo kale ku qabanayay way kululaatay waxa falaashadii iyo wixii la shidayaa batay waxaan ku daaqadan inaga yar neefiya meesha codkeennaa dabadda u baxayana codkaa gudaha kan gudaha dabadda u baxaya marka waxaa la odhanayaa jaarkaa idinka cawdee dee iska xamiluun daaqaddu way xidhnaanaysaa yani wallaahi dee meesha sida wax loo faa'iidaysan doono daaqaddu xidhnaanayso ee codkii dabadda laga ilaalinayo arrin adag weeye waktigan dambe irhaab irhaabka iyo waxa ay sheeg sheegeen iyaduna arrintu kolley way sii adkaatay oo waa in la ilaaliyaa masaajidka inaan la ishortubin waa in marar fara badan marka la dalbayo goobta masjidka aan masjid lagu dalbina meel jaariyad isugu imanaysa iyo waxaa lagu dalbo hadhowta haddii arrintaasi fashilanto dee dowladdu xaq bay u leedahay inay xidho waxaa dhacday mararka qaarkood inay madaariskii dadku ay gacanta ku hayeen sida soomaalida iyo muslimiinta ee xataa manhajka wadamada lagu dhigayay ee lagu daraya in yaroo tarbiyada iyo in yaroo asturnaana iminka waxay bilaabeen inay xidhaan darasadan mabaadida wadankay kasoo horjeeda iyo dimuqraadiyadda kol haddii halkaa laga bilaabo waa la xidhaya saa darteed baa madarasada ay aada ugu reeyeen soomaalidu oo ay gacanta ku hayeen maaragtay maamulkeeda dad baa inshaawish ka dhigi jiray iyo macalimiin kaloo ajaaniba manhajka wadanka lagu dhigay laakiin akhlaaqda iyo in yaro asturnaanah iyo aadaabta islaamka lagu yar dhex tari jiray hala xiday soo saareen maalin dhaweyto mabaadida wadanka kasoo horjeeda waaya bal waaya haddaba marka aad isu soo geysa intaasoo mushkiladihii qayb ka mida unah oo laga yaabo maadaama khibrad badan aanan u lahayn in wax badan aan ka kala tegay intaa markaad isu geyso ee aada u geyso soomaalida iyo firiqsanaantooda arbaayo ay u kala fadhiyaan qof waliba gaar isaga socdo intooda badani ee aada u geyso wakhtiga dheeraanaya toban sano kadib labaatan sano kadib oo iyaguna ay ku fikiraan gaalada waxay leeyihin marka lasii murmo war hambag baad sidatay markaad meeshan timid diin iyo dhaqan kuugu jiray hambaga inaad iska dhigto hambaga iyaga xambaarato wey waxaa lagaa doonaya inaad saai hore un ahaato maaha waanaad shandad kale xambaarataa agu aad adkaysatana qarniga kan ku xiga ama labaad ayaanu ku guuraysan doonaa waanu ku maalgelina maxaanu kaa faaiidaynaa ila had iyo jeer qofku markuu wax bixiyo waa inu wax faaiidaa marka ummaddaa waktigu uu ku dheeraado halkaana marxaladeedu imika ay marayso toban sano shan iyo toban sano ay ku marayso maxaa ka soo baxaya intaasoo la isu geeyay maxay la mid tahay wax laga murugooday runtii noqon kartaa ummadaha intaa la eg dhaqankiisaa isu soo bedelayo balaadaasi saa usoo biirayso iyagoo luqado kala duwan ku hadlaya oo dhaqamo kala duwan xambaarsan oo ummado kale ka dambeeyaan markay waddan kusoo noqdaan iyagoo b h d sitaa ama shahaadada ugu sarraysa sitoo qofkani jaamici yahay reer hebela laakiin bedelan oo diirkuna madow yahay dee si kalena loo soo dhisay qofki marka intaasi waddanka isugu yimaadaan dee hawadaa laynoo diraya haddii aan macno kale ilaahay keenin arrinkeennu iminkaynu cadanaynaae waxa runtii khatar badan baa iman karta waaya waxaa haddaba jira walaalayaal raasamaalka keliyahe qofka muslimka uu leeya waa diinta diinta waa nicmada u weyn diin la-aantu ayaan darada aada u weyn weyn dadkeennii inay ka lunto diintu inay diintii inaga lunto oo dadkeenna aynu ka sheekanana aynu ka sheekeynaynaana uu lumo bal haddii dunyo yari inoo soo bedesho maxaad ku miisaami lahayd diintii baa luntay dadkiina wuu lumay dunyo yarna waa la helay ma isbarbar dhigi karaynaa maya ilahay baa wuxuuhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra وأxلوا qومهم dاaر الbواr جahanma yslwnha وبئس القراar أlam tara miyaanad نebi mxamedoo la yaabayn إlى الadiina badlوu نicmaة الlahi كفrا kuwa nicmadii ilaahay oo diina ayay gaalnimo ku badasheen وأxaluu qwmahum daar اbawar reerahoodiina intay rareen ay geedigeliyeen ayay fureen naar dhexdeed جahanm yslwnha وبئس القراar ونacuudu bالlah min ذلك waxa walaalayaal su-aali ka imanaysaa maalinta qiyaamaha ubadkaa su-aal baa ka imanaysa ubadkaa markaad halkaa geyso dee malagiina waa ina dul taagan yahay ee aad halkaa kaga dhimato taladu adiga kuuma taallo ee iyagay u taallaa ubadkaasi marka ay halkaa ku socdaan ee ay ku farabaxaan su-aashooda maxaad kaga jawaabaysaa maalinta qiyaamaha nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qof wal oo dhashaaba fidrad iyo diinta islaamku ku dhalanaya labadii dhalayba ama yuhuudi ka dhigaya ama kristan ka dhigaya ama ka dhigaya majuusi waxa aynu intaasii raacin lahayn ama kusoo gebagabayn lahayn khatartu aad iyo aad bay u badan tahay tegitaanka halkaa la tago saddex arrimood baa loo tegi karaabay culimmadu ku tegeen qowlka raajixa saddexda arrimood waxaa ta u horaysa ay tahay caafimaad qofkii uu ka waayey macnaha daaweyn isdaweyn uu ka waayo wadamada islaamka iyo dalkiisa oo baahiya ay ku kaliftay wuu u tegi karaa si uu isaga soo daweeyay waxaa labaada u tegi karaa waxbarasho uu ka waayo wadanka islaamka iyadoo diintiisana loo aamin yahayo oo qofkii uu yahay qof weyn oo wax u kala soocan yihiin oo masala jaamacadoo kale kasoo baranaya waxa saddexaadoo loo tegi karaa dacwad dadka ah loo gurmanayo oo laleeyahay kuwaniba xaq bay nagu leeyihin ee aan diinta u sheegno oo aan islaamka ku soo hanuunino waan waraysta waxaan ku ui waxaa iga warantaan ummaddan aan la nooshayn miyaa baridaanuun mabaahidiinnunbaa u muujisaan mise dacwad baa u fidisaan oo nin walaba kuwaad la shaqaysa iyo kuwa ku maamula iyo kuwaad la saaxiibka tahay ee macnaha meel shaqo isugu timaadaan islaamka ma u fidisaanoo ma u sharaxdaan intooda badani waxay ku odhanayaan sheekhow islamaba gaadhaba culayska ay nagu hayaan qof qof baa lagu tusaya lagu odhanaya hebelkaasi waa nin dadaal badanoo qaar buu soo islaamiyey ha way soo islaamaan dad ka mida iyaga laakiin runtii dadaalka noocaasi aad uma badna dacwadda waa loo tegi karaa waynu dareemi karaynaa saddexdaa arrimood iyo xaaladoodu sida ay tahay inta loo baahdo caafimaad ma badna dacwad inta loo tagaa ma badna tacliim inta looga qastaa ma badna laakiin waxyaabaha kale looga qastaya adduunbaa u badan iyo nolo raaxale marka runta loogu tago waxaa ka mida qaybaha alwalaa walbara albara inuu qofku gaaliyo wixiisa ka beri noqdo alhijratu min bilaadi alkufr wadamada gaalada in laga soo hijroodo qur-aanka kariimka ilaahay waxa uu ku xusay dad deganaa wadanka gaalada malaa'igtii nafta ka qaadaysa ay u timid waraysi bay la yeesheen iyagoo nafta ka sii qaadaya waraysiga waxaa ka muuqanaya canaan iyo hanjabaad iyo huruuf iyo qofkiioo loo muujinayo inuu dembiilo yahay inay daalimin yihiin dadkan iyagoo mu'miniin ahaa inay ku dhex noolaadaan wadamada gaalada oo ay ka tegi waayeen taasaa ilaahay uu ku canaananaya ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu aalimii anfusihim ilaahay baa waxau ihi kuwa naftooda ay ka qaadaysay malaa'igtu iyagoo naftooda dulmiyey qaaluu fiima kuntu malaaigtu waxay weydiisay maxaa ku sugnayde maxaa halkan ka haysa qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard waxay idhaahdeen waa meeshaana lagu harawsadayo si un baanu mustadcafiin isaga ahayno waxbaa isku caynkan iyo caynkan iyo caynka noqday cudur daaray keenay qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha malaa'igtu waxay leein dhulka ilaahay waasac buu haaye maxaa ugu hijroon weydeen meel kale u tegi weydeen faulaaika maawaahum jahannamu wasaa'at masiira kuwa ilaahay wuxuu tilmaamay hoygoodu inuu naar yahay meel la galan halkaa ayaa u khatar badan waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi uma yudriku lmowta faqad waqaca ajruhu cala allah wakaana allahu gafuura raxiima ayaddu waxay leedahay waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulih qofka ilaahay iyo rasuulka u hijroonaya waman yuhaajir fii sabiili illaah ilaahay daraaddii qofka u hijroonaya ilaahay daraaddii ba aayaddu tilmaamaysa in loo qixi karo ilaahay iyo rasuulka in loo qixi karo laakiin aan loo qixi karaynin fii sabiili hunguri iyo fii sabiili lmaslaxa iyo fii sabiili lmutca watamatuc marka cumuuman waxaynu kusoo gebagabayn lahay walaalayaal muuqaalka aynu bixinay oo biira tobannaan sano waxaa ka soo bixi kara shay aan cidhigtiisa la mahadin waxaan ku talin lahay dadka halkan jooga inaanay waxba kusii gurmin xagga dalkoodana aaminaan nabadgelyadiisa iyo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waxbarashadiisa isku dayaan inay dejiyaan ay horumariyaan halkoodanna aaminaan kuwa xaggaana ay isku dayaan inay soo celiyaan xilkaa u weyni dadka had iyo jeer mas-uuliyadda ku magacaaban baa waajibkaasi uu saaran yahay mid mucaarida iyo mid muxaafidaba acyaanta waddanka iyo culimmada ayuu xilkaasi saaran yahay kuwa debadaha ayay tahay iyaguna wax bisiloo fadhaalka la daro un inaanay suginin inay ka qayb qaataan dalka dejintiisa iyo horumarintiisa diin ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba kalsoonidaasi kolka ay timaado ee ummaddu isku tashato ayaa la rajayn doonaa inay diin iyo dad iyo dalba wax u qabtaan haddii kale allah inaga nabadgeliyo silaca iyo darxumada iyo halqafka uu cadowgu dadka iyo dalkooda halqafayo wuu sii badanaya waxaa kaloo dhacda ummadaha marka la doonaya in laga guulaysto had iyo jeer oo laga adkaado ama la bedelaba ama dalka lagala wareegaba hijradu iyo qixinta la qixiyo waddankooda laga guro waa wadooyinka loo maray ka mid tahay falastiin oo kale iyo yuhuudda intii dalka falastiin la dejiyey yuhuudda waxa la bilaabay oo gaaladu ay bilaabeen yuhuudda iyo nasaarada u hiilinaysa in la isweydaariyo oo falastiintana waxbarashada iyo jawaasaadka iyo dejinta laga siiyo wadamada dabadda oo dabadda loo saaro yuhuuddana lasoo raro si la isu weydaarto la isu masaxo marka innaga laftigeenu de haddaynu sii biirno oo macnaha dadna sii baxo dadna daldala uun balwaddaa caqligoodu caqligooda bedelaysa waxa suuragal noqon karaa si yar in laysu barabixiyo laysu riico marka waxay u baahan tahay si mas-uuliyad leh oo istaraatiijiyad dheer leh ummaddu inay u fikirto kuwa dabadda jooga iyo gudahaba oo dabeedna isbedel ilaahay had iyo jeer wuxuu dadka bedelaa marka iyagu isbedel keenaani isbedel la sameeyay intaasaan kusoo gebagabayn lahaa waana mahadsantiin jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu